wasiirka wasaaradda warfaafinta ee wacyigelinta bulshada koonfur galbeed soomaaliya ee xarunta wasaaradda ka qaabilay madax ku dareerta xafiiska unsom soomaaliya gaar ahaana qeybta arrimo xuquuqda aadano kulanka wasiirka iyo wafdiga hay-ado caalamiga ee weyba ku qeybgalay gudoomiyaga ururka waryaalka koonfur galbeed iyo madax kale oo ku tirsan wasaaradda warfaafinta wasiir maxamed ibraahim bilaal wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wafdiga unsom kudareer inkuwerbi dadaaladii wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwada gobolada koonfur galbeed waa inuu sigaare diiradda lankasaaraya kulanka sidii lan dhammaystiri lahay sharciga saxaafadda koonfur galbeed iyo sidii taageero lanka helan lahay gudoomiyaga ururka waryaalka koonfur galbeed soomaaliya muxudiin xasan maxamed xusni iyo kulanka kureed welba iskuwerbiyey walyaabga inka muhiimsanaaya ee kulanka lunkudowhay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowladda koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxaa ka dhacay oo uga qayb galnay kulan ku saabsanaa arinta saxaafadda iyo wasaaradda warfaafinta arrimaheeda ku saabsanaa waxaa kulanka ka qayb galay wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed mudane maxamed ibraahim bilaal xubno ka socda wasaaradda iyadoo wasiirka uu qaabilay xubno xafiiska umsom ka socday gaar ahaan qaybta human rights anaga ahaan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed wariyaasha madax banaan anagoo matalayna ayaa kulankan qayb ka ahayn waxyaabaha laga wada hadlay waxay ahayd in wariyaasha aqoontooda kore loo qaado tababaro si ay u helaan sidoo kale caqabadaha iyo culeysyada ka jira gudaha warbaahinta ayaan ugu warbixinay intaas kadib wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal isagana waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimo ku saabsan wasaaradda warfaafinta dadaalka ay wado iyo wacyigelinta iyo waxyaabaha ay tahay in wasaaradda warfaafinta laga taageero qeybaheeda kala duwan raadiyo telefishanka haddii ahaan lahayd marka sharaf baynoo ahayd anaga ka saxafiyiinta ururka saxafiyiinta koonfur galbeed ahaan in kulankaas aan ka qayb galno sida aada la socotaan ururka saxafiyiinta koonfur galbeed iyo wasaaraddaba waxay helaan tababaro xafiiska umsom uu taageero kuwaas oo wariyaasha aqoontooda kore loogu qaado marka waxaan rajaynaynaa in sanadkan ka tababarada xagga aqoonta ee wariyaasha ay sii siyaadi doonaan waxyaabaha aan ka codsanay ayay ka mid ahaayeen